golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kulan ku tirsanaa kalfadhigoodii koowaad ku yeeshay xaruntooda magaalada muqdisho ayaa si weyn uga dooday islamarkaana isku mari waayey mooshin ku saabsanaa dhismaha ciidamada soomaaliya ee loo dhisayo dowlad goboleedyada dalka iyo hanaanka loo marayo qodobkaasi oo qayb ka ahaa go'aanadii ka soo baxay kulankii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu dhowaantan ay ku yeesheen magaalada muqdisho iyadana arrintaasi ay sababtay in dib loo dhigo xiritaankii kalfadhiga koowaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada ayaa loo qaybiyey mooshinka dhismaha ciidamada ee loo dhisayo qaab maamul goboleed iyadoona nuxurka mooshinkaasi uu ahaa inaysan suurtagal ahayn in wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya laga wareejiyo tayaynta iyo dhismaha ciidamada loona wareejiyo dhanka maamul goboleedyada sidoo kale mooshinka ayaa waxaa ku qornaa inaysan macquul ahaan karin in ciidamada dowladda qaab qabiil lagu soo xusho islamarkaana qaab qabiil lagu dhiso maadaama la doonayo inay noqdaan ciidan qaran xogayaha guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sadiiq warfaa ayaa xildhibaanada ka hor aqriyey mooshinka ay guddigooda ay u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana loo qaybiyey xildhibaanada baarlamaanka in qortaa loogu magacdaray qaadaynta amniga qaranka gaar ahaan qaybta la xidhiirta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu khilaafsan yahay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed gaar ahaan qodobada sare ku xusan labo in qorshaha qaadaynta amniga qaranku uu ka muuqdo mid meelo kale loogu soo maanguuriyey kaasoo aan ka turjumayn baahida loo qabo dibdhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya yeelanayso balse taa badelkeedu u muuqda mid ka dhabaynaya tuunkii iyo shakigii dadka soomaaliyed ka qabeen in la xaga daacinayo dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo in soomaaliya loo diidan yahay inay yeelato ciidan qaran oo midaysan oo hanan kara sugidda amniga qaranka soomaaliyeed saddex in xanaanka dib u qaabaynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ee hormuud ka noqoto wasaaradda gaashaandhigga iyo talashada ciidan ee hoos yimaada loona madax bannaaneeyo soo diyaarinta qorsho dib u qaadaynta ciidamada xoogga dalka iyadoo lasoo dhowaynayo cid kasta oo aan looga maarmin arrimahaas qorshahaasoo ugu dambayn la horkeenayo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed nambar afar in dowladgoboleedyadu dalku iyagoo ilaalinaya dastuurka iyo federaalnimada dalka ay dhisaan ciidamo ammaanka dowladgoboleedyada ammaanka deegaankooda ay u sugaan shan in la taliyaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga dowladda federaalka soomaaliya ay ku ekaadaan howlahooda la talinta ah iyagoo dhowraya howlaha wasaaradda qaranka iyo mas-uuliyadda loo igmaday siday u gudan lahaayeen fargelin la'aan lix in hogaanka dalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan kaalinta baarlamaanka soomaaliya oo aan dib loo soo celin dhaqankii madasha hogaamiyaasha qaran ee lagu burburiya baarlamaanka sagaalaad iyadoo heshiis kasta iyo go'aanada hogaamiyaashaasi gaaraan ay tahay in la horkeeno baarlamaanka si loo waafajiyo shuruucda dastuurka dalka ayna ku kalsoonaadaan hay-adaha dastuuriga ah ee qaybta ka ahayeen dhismahooda xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee soo xaadiray kalfadhigaasi ayaa waxay ku kala aragti duwanaadeen mooshinkaasi loo qeybiyey lagana hor aqriyey waxaana xildhibaanadu arrintaas ay ka yeesheen dood qaadatay dhowr saacadood dood dheer kadib guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu soo jeediyey in heedaha ay arrintaasi qusayso si gaara loola kulmo islamarkaana ay la kulmaan guddoonka sare iyo sidoo kale xubnaha difaaca ee baarlamaanka kulamadaasina iyagu goobjoog ka ahaadaan si go'aan loo gaaro sidoo kale guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay si wadajira uga shaqayn doonaan dhalilaha xildhibaanadu ay ka qabaan arrintani iyadoona guddoonka uu sheegay inuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulan ku saabsan arrimahaasi uu kala yeelan doono kadibna ay ka soo saari doonaan go'aan ku aadan dooda mooshinka dhinaca dhismaha ciidamada ku saabsan mahad cabdalla cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kadib waxa uu ku dhawaaqay in dib loo dhigay xidhitaankii kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka soomaaliya waxaa guddoon ahaan aanu u aragnaa inay noqonayso mas-uuliyad darro in aanu halkan iyadoo arrinkan aanan la caddayn oo aan yacni isaham dhab ah iyo xog dhab ah laga gaarin inaan kalfadhiga xirno inay mas-uuliyad darro noqonaysaa qabaa mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa oo aan ka codsanayaa inuu goluhuna nagu waafaqo inaan ilaa iyo axadda aanu dib u dhigno xiritaanka kalfadhiga ka horna guddiga difaaca guddiga amniga guddoonka golaha iyo dhammaan xildhibaanada danaynaya iyo xukuumadda oo uu ra-isul wasaaruhu ugu weyn yahay wasiirka gaashaandhigu ku jiro wasiirka amnigu ku jiro aanu fadhi ka galno wixii oo xog ahoo dhab ahna laysu soo weydaarsado haddii oo isfaham laga gaaro iyo inuusan khilaaf sharuucda dalka u yaalla iyo dastuurka uusan ka jirin iyo hadduu ka jiro annagoo wax cad hayna aanu axadda isugu nimaadno oo aanu isku waafaqno wax dhab ahna aanu annagoo hayna aanu fasax aanu gallo fasaxa laakiin ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in baarlamanka federaalk uusan fasax geli doonin inta laga xalinayo mooshinkaasi muranka iyo dooda keenay isagoona xusay inay waajib tahay in mooshinkani lasoo gebagabeeyo maadaama waxa laga doodaya uu yahay qodob dastuuriya waxaa laga hadlaya wax dastuuri ah waay wax dastuur ku qoran waay marka shaygu hadduu shay dastuuri yahayna waa in aan aan meel ku hubsanno waay waxaa laga hadlayana wax qof gaara ilayna masiirka dalka waay nin walbuu taabanaa aragtida waa ujeednaa sida warka loo dhigaya waa noo muuqataa wax hadda mushkulo ah ma jiraan nin walba fikirkiisuu cabirayay arrinta guddoomiyaha uu soo jeediyey taas ayaan insha allahu qaadanaynaa ayadoon meel la saarin xataa haddii muddada hadda la sheegay ay noo suurageli waysa ku daraynaa si arrintaa meelaan u saarnay